habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeenna oo ah v o a somaly dot com markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan caashicuud
haddii ay gabadha muuqeeda iyo sida ay u taalla aan kuu sheegana waxaan ku idhi sidii faras jirrabana loo taaga jaraho jacka siiye siigada ayay jaahil leedahay ama ruux jannada tegey oo jooga sanad badan ayay jaahil leedahay waa dhegayste barnaamijka caweyska washington la wadaagaya caawa sheeko jacayl oo xanuun ku reebtay oo isaga soo martay waxaan kaloo idin hayaa geedaha caalamka ku yaalla oo dhan oo la tiriyey isla markaana la soo helay qof kastoo caalamka ku nool tirada geed ay ku soo aadaysa iyo weliba waa waraysigii toddobaadyadii u dambeeyey aad ku maqlayseen barnaamijka caweyska washington ee aan la yeeshay fanaanka maxamed xuseen lafoole oan caawana idinka maqashiinayo qaybtii u dambaysay oo wadataa heeso xiise leh waa caawa iyo caweyska washington aan ku horumare watay soomaalidu tiraahdo aan weliba ragga uun ku koobe raggu beleda uu maro iyo baasihii ka sheekay dhegayste lagu magacaabo cawil cabdulla baare oo ah nin ay soo martay sheeko jacayl oo xanuun badan isaga ku reebtay ayaa caawa jeclaystay inuu barnaamijkan la wadaago wixii ka qabsaday gabar uu la dhacay oo uu jeclaystay in uu guursado cawiil waxay magaalada muqdisho isku heleen wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo sheekadaasi ka koobiyey balan annagana dhegah amaahino runtii haddii aan kaga hadlo qisadaas horta qiso aada u dhib badan weeye waxaan isku baranay gabadha meel gobollada dhexe la yidhaha gaar ahaan degmada ceelbuur anigoo markaas gaari ka ah krishboy waxaa dhacday gabadhii inaan gabadhii sheeko fara badana dhex marto ceelbur ayaan isla joognay waxay aaday dhusmareeb dhusmareeb markay aaday adiga muddo adiga laba bilooda gabadh iga maqan tahay magaaladana markaas taleefanada iyo waxyaabaha xiriirka dadku aynan aqoono taar mooye wax kale aan la garanayn ayaan damcay gabadhii inaan arko oon wejigeedii dib aan u helo waxaan go-aansaday inaan lugeeyo oon ka lugeeyo ceelbuur una lugeeyo dhusmareeb iyadoo taasi jirto oo dadka soomaalida ay wada degaan haddana qolaba meel ay degto ayaa xoogaa qolada aniga aan ka soo jeeday iyo qolada kaleo daris meelaha xoogaa iyadoo colaado ka dhexeydo oo maka dekana kala qabaan ayaan dekanadaas anigoona u jeedin iyo dhibka meesha ka jira ayaan lug waxaan ka bilaabay ceelbuur waxaa dhacday anigii ayoo aada u hanraadsan socodkan oo u dhibayo ayaa waxaa iga hor yimid mas ordaya soomaalida maska haddii ay arkaan way dilaan hadday u jeedaan araggiisa anigu dil aan dila iska daaya xawaaraha socodka badan oo ordaya ayaan tala yaabeen isirkan waa kaa ordi badan yahay inay aada u qurux badan tahay inaad fartiin farato ood gabadhii aad fartiin adigu farato iyo waxa aad u qabto waxaan ku idhi maskii jilbisoaduun baa jitaba habeenkii jidka kala yaqaanee tala iyo fartiin iyo jidmar iga jiscmo oo iga gey jawaahiri jughasin albaabko ile albaab xiran waxaa hoos ka mari kara maska wax kalema mari karaan jughasin albaabko hoogo naxina jiifka jenyaha ka taabay jilacsanan wax ugu sheeg haddii ay gabadha muuqeeda iyo sida ay u taalla aan kuu sheegana waxaan ku idhi sidii faras jirrabana loo taaga jaraho jac ka siiye siigada ayay jaahil leedahay ama ruux jannada tegey oo jooga sanad badan ayay jaahil leedahay waxaan sii dhibtoodaba waxaan galay dhusmareeb dhusmareeb markaan galay gabadhii waxaan raadiyey reeraheedii iyo gurgeedii nasiib wanaag waan asalnay adiga muddo sideed beri ayaan dhusmareeb joogay gabadhii waxay go-aansatay inay baxdo xamar waxaan idhi aniga ceelbuuraan ku noqonaya ceelbuuraan kasoo tegayaa xamaraan kaaga daba imaanayaa waxaa dhacday gabadhii xamar bay timiday ceelbuuraan ku laabtay ceelbuur markii aan ku laabtay ayaa waxaa dhacday galab galbaha ka mid ah waxaa dana isoo hordegay anigoo gabadhii ku murugeysan arrinteeda kaligay meel fadhiyo qooley qooleyda soomaalida ay u taqaano qadda madow qoorta kule waxaa igu dha- igu soo dhacday inaan qowleyda si u ordaydo ayadana aan fartiin jacayl fartoon gabadheeda iga gaarsiiyey waxaan ku yidhi qowleyaha maskiinta qowlka aan ku leeyahay qadar gaaban iyo tuli imatuu qalbigu rabay quyir hoos waxugu sheeg ee, qadar waxaa tiraa inankaa la qoosiyey ma quraacda hiiradii qabiilkuu ka dhalin qur-aan bay ku daaleen suuq ruux qasqaas galay ayaa qalbigiisu rogan yahay laastii gabadha xamaraa iskaga daba niminay markii aan xamar iskaga daba niminay waxaan idhi abaayo muddo badan ayaan soo rafaanay aniga adigu aan wada soconay ee, arrinteena aan dhammayno waxay tiri aabbahay nin culumaa waaye nin masaafadan raalle kama ah. waxaan jeclaalahay inaan aabba kuu geeyo aabbana isu keena mahriyo waa tahay aabbihii muxuu ku yidhi marka aabihii wuxuu yiri nin wiilkaygu gabadha haddii aad soo sahanteen nin muslima ayaa tahay gabadheeduna waa muslimad yaa tahana kuma leeyi wax maal adduunyana kaama rabo waxaanse jeclaalahay wax maal adduunya iiga qaalisan inaad ii oofisid markaad ii oofisana gabadhii aan kugu mahriyo maxay yihiin waxaas wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad tabliiq aad u baxdo markaa tagtooda soo gudatid waajibka aan waxaan rabaa inaan ood ii timaado gabadha inaan kugu mahriyo waxba kama qabaan idhi maalinka aan ballanay ayaan aabbihu u imiday waa iwuday masaajidka waxaan cabdi u geeyey jameeca baxeehoo lug xamar uga baxee ku tegey lug halkaas ayuu ugu daray gabadhii adiga labaatan casho markii aan tabliiq ku maqnay ayay aniga shalay arrinta ay iga diiday oo aan labadeena ismaharsanay aheeday ninka ogolaatay asii guri u gashay nin baa guursaday gabadhii nin baa guursaday ma aanan ogeyn aniga markii aan soo guto waajibkayga afarta kacasho anigoo korkayga iyo jirkayga meel gacanta la saara aan lahayn oo digsidii aan qaaday ka xamar xumbaarsan ayaan aabbihii ganjaalka usoo garaacay aabbihii markaan ganjaalka usoo garaacay waxaan idhi aabe waajibka aad tiri soo oofi waan oofiyey waxaan rabaa balanta aniga adigu aan galno inaad ii oofisid wuxuu yidhi wiilkaygiio gabadhi nin bay guri ugu jirtaa si aan yeelana maqaan waxaan kaa codsaa midda ayada ka yareed ayaan ku siinaya waxaan go'aansaday ma yeelayo inaad gabadha isiisa mooye wax kale oo iga degaya ma jiraan shalay adaa i diray anigu ilahay dartiis ma baxin runta haddaan kuu caddayo gabadhaada madaxeedaan u bax maantana inaad igu joogdo gabadha nimay gurigu jirtaa wax aniga ii laqsamayo ma ah okay aabihii markii arrintii saas ay u dhacday waxaa dhacday arrinta in laysu fadhiisto kabacdi aniga faataxa laygaga maro gabadha ninkii uu guursaday inuu dib ka soo furo aniga intay ninku qabayn aan reer yeesho gabadhii hadda iyadoo waxay joogtaa aanan la qabin oo madax banaan waxaa la yidhi intuu da la joogtaa intay ku rabto ha laga faa'iidaysto dumarka waa tahay labadaas gabay oo midna qoolleyda aada fartay midna jilbiska aada fartay maahan gabadhii gabayo kale oo jacayl weli ma u tirisay waa u tiriyey waxaan u tiriyey hadda ka hor eh, waxaan idhi eh, alla inantu dheeraa dhuubana haboonaa dhismaha jirkeediiyo dhabankeedu wacanaa ma jinay ka dhalatoo dhowbanagalisba gabadhan ahl adduunye maba ahaba waa ahl aakhiraan isiri gabadhii hadda kolleyba way madax bannaan tahay cawilow inkastoo horena jacayl idiin soo dhex maray maxaa hadda diidaaya inaad mar kale aada raadiso aada isguursataan iyadana uu qof waayo aragnimo badan qaatay u eg tahay adigana kolley wax walbana mar baa la calfadaa maxaa hadda isku day kale u samayn weyse waxaan u samey waayey arrintaas inaan la tashi fara badan aan ka- la kala sameeyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka gaar ahaan warbaahinta dhegeysanaya in la igu soo warceliyo gabadhi saas ii qayaantay oo aabaheed ii horgeyday oon masaska ii cunu tegay oon dhibkaas aan u maray een xamar aan u soo galay darteed een iigu jawowday labaatan casho anoo maqanin guursatay waxa ay mudan tahay iyo sida aan yeelaya maanta ayadoo madax bannaan un qalbigay ka go-in tii walaaltinimo ayay weli joogtaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan u bandhigayaa inay igu jawaab celiyaan gabadhaas inaan jacaylkeedii soo celiyo iyo gabar i qayaanta waayo say ii qayaantay inaan uga dhaqaajiyo dadweynaha soomaaliyeed u bandhigayaa
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington waxa uu mar kasta idinku soo dhoweynayaa inaad la wadaagtaan waayaha soo mara noloshiina macaan iyo qaraar mid ku yahayba waxaan maqli jiray tirakoobka dadkaa la sameeyey dad baa la tiro kooba intaasaa ku nool wadan hebla adduunka intaasaa ku nool xoolihiiyo la tiro kooba laakiin caawa waxa ay taagan tahay in lasoo tiro koobay geedaha ku yaala caalamka oo lasoo ogaaday tirada guud ee geedaha ku yaala caalamka oo weliba loo qaybiyey mujtamaca ku dhaqan caalamka oo haddana lasoo helay qof waliba oo caalamka saaran tirada geed ee kusoo aadaysa ismaaciil xuseen farjaro malaha soo tiriyey soo tiriyey dhirta caalamka ku taalla iyo tiradeeda iyo qof kastoo aadmiya inta kusoo aadi karta marka la xisaabiyo ismaaciil kusoo dhow mar kale barnaamijka caweyska dee caashirto inaad inaad saa ila col tahay maan hoodin haye dee shaqadaadii dirtay bal dhaw
waa hawl culus waaba.
dee nin la yidhi tirada dunida soo tira koo bini aadamkii baaba la tirin kari lahaa horta caasho inta aanan tiradaba kuu sheegin hawsha waxaad ka garan kartaa kombiyuutaro iyo satalaydho iyo bini aadan iyo waxaasoo dhan ba horta isugu tegay wixii teknolojiyad adduunka hayay waa lasugu geeyey baa la isugu geeyey si geed walba meel ku yaala loo ogaado ti- oo tirada aan looga tegin si tirada sugan horta loo soo saaro waa gartay tiradii markii laysu wada gegeyey maxaad u malayn lahayd ma tirada geedaha caalam ku yaalla haa talow kuweynina ma lagu soo daray
cashay markii lasu wada geeyey waxay noqdeen saddex trilyan oo geed hadda maaha saddex milyan hadda saddex bilyan ma aha waxa way dhaaftay trillion baa la gaaray tril haddaan si kale u idhaahdo xisaab marka halkay gaartooba ka haraaniy
haddaan si kale u idhahdo waxa weye bini aadanka dunida ku nool waa toddoba bilyan oo qof waa gartay toddobadaa bilyan ee qof qof kasta lab- afar boqol iyo labiyo labaatan geed baa kusoo hagaagaya marka la tiriyey marka la tiriyey halkaasaa xisaabta ka garanaysa trillion-ka iga daa marka adiga waxaa kugu soo hagaagaya adigu calaa kulli xaal waa afar boqol iyo labiyo labaatan geed tirada guud mar haddii intaa lagu sheego ismaaciilow sidee lagu soo ogaaday wallaahi caashay waa arrinta xiisaha leh een arrintan horta waxa is- la isugu geeyey kombiyuutaradan maaragtay casriga oo ima la- la- la sameeyey satallaydhadan dunida een, korkooda ku maqan oo iyana kaymaha lagu tiro koobay xogaha laga hayay deegaanada waxaas oo dhan baa la isugu geeyey waqti dheer bay socotay waa gartay marka iminkun baa lasoo gabagabeeyey daraasadaasaa markaa kasoo baxday intaasaa lagu soo gabagabeeyey intaasaa lagu soo gabagabay waxaad markaa ii sheegtaa geedihii waa la tiriyey baa la yidhi intaasoo trillion baa lagu sheegay inkastoo anigu xisaabta boqolaalka un aan kaga haro Een, mar haddii tiradaas la sameeyey ismaaciilo kolley soomaalidina way soo gelaysaa Een, marka la fiiriyo dhinacayaga marka la fiiriyo meeqa qofkiiba kusoo aadaysa Ma- ma- markaan kasoo tagno tan caalamka marka la xisaabiyo qofkiiba afar boqol baa kusoo aadaysa oo taasaanu soo gelaynaa laakiin markaan si gaara aan dhinac u baxno meeqa qofkiiba kusoo aadaysa soomaaliga marka la tiriyo dhirta soomaaliya ku taalla horta caashay marka la eego ruushka iyo scandinavianka iyo north america iyo dhulka waxaan filayaa daalac badan baa- baa ba iyagu dee macnaha intii looga baahnay in ka badan bay hayaan laakiin innaga waxaan filaya in daalac laynagu yeelanayo
oo dhirta iyadii qaybtan u dambaysana dhegaystayaal waxaan idinku maqashiinayaa qaybtii u dambaysay ee waraysigii aan la yeeshay fanaanka maxamed xuseen lafoole
Thank you. Thank you.
hadda muqdisho aad ku sugan tahay fanki baad ku dhex jirtaa marka qaabka fanka ee, magaalada muqdisho hadda ee, dadku ay u xiiseeyaan iyo xiisaha lagu hayo intee bay la eg tahay oo dadku ee, ma loo tuba magaalada muqdisho inta meel laisugu yimaado ma u garaacdaan fanaaniinta adigu aad ka mid tahay
runtii een, garaaca waa la sameeyaa oo musiga waa loo tumaa dadki laakiin ma badna oo xogaa waxaan saamaxay mataqaanaa amniga oo gabdho badan marka inta badan islimaasinka wuu yar yahay marka xaggee kusoo bandhigtaan fankiina ma albunaad ku duubtaan waa duubtaanoo een, Suuqyadaad Waa la gelisaan?
duubaa- waa la duubaa oo la duudayaa maaye Eh, hadda waxyaabo macnaha dambisilelya lama dhigi karo waayo lama dhigi karo waxaasa dhan xoogaa mustaqbalka aad u dhigin. runtii in la heeso oo xajarin yahay inaan si kala badan isticmaali karnaa
Thank you.
laakiin fanaaniinta qaar baa jirtaa la foole magaalooyin kale ka timid oo magaalada muqdisho marmar ka tuma marka madruuf jiraan oo anigu marka dhowr barnaamijkan sameeyey oo ma- ilaa ay saddex barnaamij waa sameeyey laakiin kadib waxay
tusaale oo kale marka aroosyada oo kale dadku ay qabaan oo kale inta badan waxay aad u jecel yihiin fanaaniinta caanka ah sida adigoo kale inay ku casuumaan oo halkaasi martida joogta ay heesihii jacaylka ay qaadaan munaasabadahaasi ma ka jiraan muqdisho waa la waa la sam- aad ugu jiraan haa si weyn ugu jiraan munaasaba aroosyadu way badan yihiin runtii fanaaniintuna way uga simaan dadkii aroosaya marka iyagu kuwaasi macnaha si xawli ugu socdaa magaalada aroosyadu
awtirsan godobteeda guurka iyo sharaftiisa in jacaylkeena intaxaanka gurigeena gudi odaya loo saaray hadi laysku wadaageeyo boqoliyo la kaygaadhay gocashada abbaarbaari ha u fiirsan godobteeda guurka iyo sharaftiisa in jacaylkeena intaxaanka gurigeena gudi odaya loo saaray hadi laysku wadaageeyo boqoliyo la kaygaadhay ragninkaanay gabadhiisu gabadhiisu goldaaroo la ka ilaalin ka ilaalin khayrkiisa garab jooga garab jooga weligii ma gaarayo ma gaarayo hadalkiiyo go'aankii kaaladiyo gudoonkii birridiyo waxiiga rabbi hayna garansiyo
marka haddaad soo koobto een, ugu dambayntii la foole heesahaagii hore iyo kuwan dambe marka laysku daray haddaad qaaday ma jirtaa hees kaaga dhex soocan idaga adiga oo saameyn gaara kugu leh ama aad heesahaaga kala soo dhex bixi lahayd wallaahi hees aan anigu hadda isleeyahay heesahaagan kala soo aan kasoo dhex bixin lahaa oo aan aan isleeyahay si gaaray iyo taawanaysa markasi karo oo qaar badan oo idan inaan jecelahay ama ay mataqaanaa xataa aniga aan dambitaan way dhici karta oo aan dareemo laakiin hees aan si gaar usoo qabanaya ma jira xaga wax fariinaad kaga tegayso dhegaystayaasha gaar ahaan dadka fankaaga sida weyn u jecel adiga ku taageera codkaaga dhegaysta wallaahi dadka loo kuma soo waan salaamaya dhammaantood umada koroonada joogaan waxaan leeyahay runtii wadankeenna wuxuu rabaa dad buu u baahan yahay marka waxaan leeyahay umada soomaaliyeed isu kusato danadoodana ay kaayaan aan inay dhihi lahaa
heestaas ayaan kusoo xirayaa waraysiga fanaanka maxamed xuseen lafoole iyo guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale iska maqlayno waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin nabadgelyo
Thank
anu intaasi ku dhaafno barnaamijka caweyska washington iyo cashe ibraahim aadan cashe cuud